أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعd waxaan soo haynay tafsiiru suurati kaafir casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa caawa aayadda afartan iyo koowaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi وyaa qwmi ma lii adcuukm ilى الnajاة waxaan soo haynay qisadii mu'minu aali fircawn reer fircawn mu'minkoodii sidii uu ugu nusxiga iyo talada iyo waanada uu ugu jeediyey qoladiisii oo markaa yacnii iimaankii iyo uu ugu yeeray marka alla wuxuu leeyahay isagoo aayadaha ka waramayo qisadaa ka waramayo wayaa qowmi muuminu aali fircown waxa uu yidhi wayaa qowmi qowmkayow maa lii maxaa ii sugnaaday aniga adcuukum aan idinkugu yeerayaa idinka ila najaati badbaadada intii ka ah watadcuunanii idinkuna aada iigu yeeraysaan ila nnaari naar xaggeed aada iigu yeeraysaan tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan liakfura billaahi liakfura inaan kufriyo billaahi alle inaan ku kufriyo yaad iigu yeeraysaan idinku wa ushrika aan la wadaajiyo bihi billaahi alle cibaadada qeyrkii aanaan la wadaajiyo maa shay laysa lii aniga uunan iigu sugnaanin bihi maagaba cilmun wax ogaal ah oonan ogeyn yacnii inuu cibaadaba istaahilo ayb oo yacni si uu markaa cibaado ku mutaystaba aan la garanayninba waxa wa ana aniguna adcuukum waxaan idinkugu yeerayaa ila alcasiizi ilaa cibaadati alcasiizi allihii casiiska ahaa cibaadadiisaan idinkugu yeerayaa alghafaari ee dembi dhaafidda badnaa laa jarama waxaa xaq ah annamaa ana aladii kii tadcuunanii aada iigu yeeraysaan ilayhi xaggiisa laysa lahu inuunan u sugnaanin isaga dacwatun wax yacnii ajiibitaan ah inuunan u sugnaanin ama yeeritaan inuunan u sugnaanin fi dunyaa adduunyadii dhexdeeda iyo walaa fil aakhirati aakhirada dhexdeeda toona aynan ugu sugnaanin wa anna maraddanaa makaanu celinteenna noqodkeennana ilallaahi alle intii ka aba u ahaaday wa ana almusrifiina waxaa kaloo dhab ah ana almusrifiina kuwa xadgudbo hum iyagu asxaabu nnaari naarta dadkeeda inay yihiin taasaa dhab ah sidaa buu ku yidhi marka aayadahan marka iyadana waxaa ka muuqdo wax soo jeedin iyo tala soo jeedin ee aada iyo aad ay xigmad ugu dheehan tahay wuxuu labada aayadoodba uga waramay sababkii iyo musababkii wuxuu hormariyey marka musababka musabab waxaa la yidhaha shayga sababta loo yahay sababna marka waxaa weeyaan shayga sababta ah isagaba marka musababkiibuu hormarsaday oo musababku waxa uu yahay aniga badbaado ayaan idiin rabaa oon idinkugu yeerayaa idinkuna naar iyo halaag ayaad iigu yeeraysaan marka naarta sababaa loo yahay badbaadaduna sabab baa loo yahay aayadda dambena wuxuu tilmaamay labadii sababood oo kufriguna naartuu sabab u yahay iimaankuna wuxuu sabab u yahay badbaadada iyo najaadkii nacam labadii shayba marka sababkii iyo musababkii labadaba waa ka waaninayaa oo marka allah wuxuu yihi wayaa qowmi ninkii muminu aali fircawn waxa uu yihi wayaa qowmi qowmkayow maa lii maxaa ii sugnaaday aniga adcuukum aan idinkugu yeerayaa idinka ila najaati badbaado maxaan aniga idinkugu yeerayaa watadcuunanii idinkana aada iigu yeeraysaan ila naari naar aa iigu yeeraysaan ayb ilaa camali ahli nnaar marka istifhaamka oo warkiisa ku bilaabay oo wayaa qowmi maa lii uu leeyahay waa istifhaamun yatadamanu tacajub waa istifhaam marka koobsanayo ama keenayo tacajub la yaab macnuhu marka warka wuxuu ka dhigan yahay war maxaa aniga igu dhacayo wanaagiina u rabaa idinkuna aada xumaanteyda un uga shaqaynaysaan arrintaa arrin la yaab leh weeyaan saas u jeedaa marka wayaa qowmi qowmka yowmaali maxaa ii sugnaaday aniga adcuukum aan idinkugu yeerayaa idinka ila najaati badbaadada watadcuunanii idinkuna aada iigu yeeraysaan ila naari naar intii ka ah aada iigu yeeraysaan tafsiirkii markas asbaabihii marka waa kuwaana qofku yacni kaalay dabkan gal inuusan dhihin baa la arkaa laakiin asbaabtii dabka lagu galayay hadduu kugu yeero dab unbuu kugu yeeray leanna sababka musababkaa la dhigi karaa booskiisa ayb tadcuunanii waad ii yeeraysaan idinka liakfura ilaa an akfura inaan yacni kufriyo ayaad iigu yeeraysaan bilaahi alla aan ku kufriyo marka allaam hunaa bimacnaa ilaa ayay wadataa oo waxaa la yidhaahdaa dacowtu ilaa kadaa iyo dacowtu likadaa intaba marka tadcuunanii liakfura laam ayuu la yimid laamkan bimacnaa ilaa waay marka tadcuunanii waad ii yeeraysaan idinku liakfura billaahi ila alkufri billaahi baa iigu yeeraysaan waa ilaahay oo lagu kufriyo ayaad idinku iigu yeeraysaan midaasna waa sababka naarta lagu galo wa ushrika inaan la wadaajiyo bihi billaahi alleh cibaadadii iyo wixii uu lahaa inaan qeyrkii lawainaan la wadaajiyo maa shay inaan isaga cibaadada la wadaajiyoon ugu daro laysa lii aniga ounan iigu sugnaanin bihi shaygaasba cilmun wax ogaal ah marka cilmun muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa lianna allaha lam ya-dan fii dalika bikhabarin walaa caqlin in wixii ilaahay iska lahaa cid kale in lala wadaajiyo ee arrintaa ilaahay ma idmin aayad iyo xadiid sheegaana ma jiro caqli keenayana ma jiro marka waa wax cilmiga dadka wax ogba ka maqan waay nacam ilaahay in qeyrkii lala caabudo yacnii wax aan cibaadaba mutaysanin in la caabudo ee wax cilmi laga soo guurin karana ma aha caqli wax uu keenayana ma aha marka saaba wuxuu uleeyahay maa laysa lii bihi cilmun wax ogaalaba maba u haayaba yacnii daliil ilaahay qeyrkii lagu caabudo ma haayo waay macnaha caqli sidaas tusaayo saliim oo saxiix ahna ma hayo marka ee macnuhu maahan ilaahay in qeyrkii lala caabudi karo iyo in kale ma ogi ma aha macnaheeda de isagu waa og yahay macnuhu wuxuu yahay laakiin qaab aan ku ogaado oo ilaahayna iima dirin caqligii bani aadamka tamyiiska yacnii aalada u ahaana ma tusin waayo nacam waxaan marka eber waxaan jirin waayo marka nacam ayb wa ana aniguna adcuukum waan idin yeerayaa idinka ila alcasiizi ilaa cibaadati alcasiizi allaha casiiskaa cibaadadiisa yaan idinkugu yeerayaa alghafaari ee dembi dhaafida badan wuxuu gelinaa marka tarkiib iyo tarhiib ayaa labadan isinba ku jiro casiis marka uu yidhi allaha cibaadadiisa aan idinkugu yeerayo waa alle idinka idinka adag waa idin ciqaabi karaa ka cabsada alghafaarina rajogelin ayaa ku jirto hadda haddii aada shirki iyo kufri ku jirtaan haddaad ka towbad keentaan cadaabkiina waxba kuma falaayo maa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum waxba ilaahay cadaabkiina wax gaaro isaga markaa uu ku qabo ama xaajo iyo baahi uma qabo marka tarkiib iyo tarhiib baa labada isinba marka ku jiro ayb allaha marka lagana cabsado lana rajeeyo waayo anigu kaan cibaadadiisa idinkugu yeerayo marka faraqa dacwadiisa iyo dacwatu ahli shirki u dhaxeeyo ayuu meeshaan si fiican ugu qeexay marka wixiinuna wax cilmiga ay ku taagan yihiin ma leh amaa aniga taan idinkugu yeerayo waa ilaaha idinka awooda badan ee islamarkaana dembi dhaafka laga laga rajaynayo cibaadadiisaan ani idinkugu yeeraha marka aayaddanna asbaabtii waaye sababu najaat maxay tahay marka ile aayaddii hore wuxuu ku yihi maa lii adcuukum ila najaati badbaadada marka uu dadka ugu yeerayo ugu baaqayo dariiqa lagu gaarayaa waa maxay wa ana adcuukum ila alcasiizi alghafaari wa ilaahay keliya in la caabudo midda marka badbaadada aan laga helaynin ee halaaga iyo naarta laga helayana maxay tahay waa midan marka uu leeyahay waa miday ayaga ugu yeerayaanoo tadcuunanii liakfura billahi wa ushrika bihi maa laysa lii bihi cilmu ayb mararka qaarna marka hadda kufriga iyo shirkigu waa isgalaan mararka qaarna macaani ahaan waa ku kala baxaan oo kufrigii marka ilaahay oo la diido amarka alloo laga santaago takdiib iyo beenin waxaasoo dhan anwaacdaas faraha badan buu leeyahay shirkiguna isagu marka waxaa weeyaan waa kufri ka dhashay wax la wadaajin wixii ilaahay lahaa ayaa qeyrkiis wax loogu dara mararka qaarda adoo aan alla iyo qeyrkiis wax isla wadaajinaynin baad qofka u gaal ahaa karaa oo mathalan hadduuba ilaahay qeyrkii keliyaba caabudayo oo rabbiba cibaadadiisa isaga meelna uunan kasoo gelinin waa kaafir midkaasi nacam shirkiguna marka waa maxay ama al ishraak waxaa weeyaan wixii ilaahay lahaa oo ilaahay iyo qeyrkiis laysla wadaajiyo oo laysla siiyo towxiidkuna marka muxuu noqonayaa ifraad in ilaahay wixii isaga uu keligii lahaa lagu gooni yeelo ayb laa jarama waxaa dhab ah laa jarama marka ay xaqan waxaa dhab ah oo waajib ah waxaa kaloo bannaan in la yidhaha laada in laga dhigo warkoodii in lagu anfiyo jaramana bimacnaa wajaba laga macneeyo oo markaas ay noqoto laa arrintu sidaas ma aha oo nimankan ay dadka ugu yeerayaane jarama waxaa xaq ah oo dhab ah annamaa tadcuunanii ilayhi sidaa in loo macneeyana waa suurtagal laa jarama ay xaqan waxaa dhab ah oo waajib ah annamaa tadcuunanii ana aladii kii tadcuunanii aada iigu yeeraysaan ilayhi xaggiisa laysa lahu annadii marka waatan khabarkeedii laysa lahu shayga dhabtaa wuxuu yahay waxaas aada iigu yeeraysaan laysa lahu uma sugnaanin isaga dacwatun wax yeeritaan ah dacwatun marka saddex macnoba waa laysaga macnayn karaa bimacnaa dacwatun ama lababa aan dhaho dacwatun ay ducaa-un in la yidhaahdo waxaan aada caabudaysaan ilaahay qeyrkiis iyaga wax u yeeritaan ma laha u yeeritaan ma lehna macnuhu waxay tahay iyagu idinmaynan amrin inaad caabudaan wa waa sanam waa dhagax waa jamaadaad inay iyagu baaq ay dhiibtaan oo ay hadlaan oo ay baaq idiin keenaan oo idin yiraahdaan nacaabuda sidaasi suurtagalba kama aha saas marka markaan u macnayno wax taqdiir ah uma baahanayo ayb laysa lahu ducaa-un wax yeeritaana male oo ducaa-u cibaadatihi in isaga la caabudo ee iyaga idinkuguma aysan yeerin waay waayo maba hadlayaan mana dhawaaqayaan waxaan aada caabudaysaan waa jamaadaad iyo asnaam macnaha labaadna in laga macneeyo laysa lahu istijaabatu dacwatin in istijaaba in laga meesha la keeno oo macnuhu marka uu noqdo laysa lahu uma sugnaa ninkaasi dacwatun ay istijaabatu dacwatin duco aqbalideed ma leh oo haddaad u yeerataan oo tuugtaan idin aqbali maayaan marka haddaan ka macnayna marka istijaabada waxaan qadaraynaa mudaaf mudaafkaasina wuxuu noqonayaa laysa lahu istijaabatu dacwatin laa jarama waxaa dhab ah anamaa ana aladii kii tadcuunanii aada iigu yeeraysaan ilayhi isaga xaggiisa laysa lahu inuunan usugnaanin dacwatun wax yeeritaan ah ama dacwatun istijaabatu dacwatin duco aqbalideed inuu ajiibo uma sugnaanin fi dunyaa addunyada dhexdeeda iyo walaa fi laakhirati aakhirada dhexdeeda toona wa ana maradanaa makaanu noqodkeenna ama noqoshadeennu ilallaahi alle intii kacbay ahaatay yacnii rabbi baan u noqonaynaa waay marka wa ana almusrifiina kuwa xadgudbayna waxaa dhab ah hum iyagu asxaabu naari inay yihiin naarta dadkeeda wa ana almusrifiinadan laba macno ayaa laga macneeyey macnaha koowaad waxa uu yahay kuwa markaa yacni shirkiga iyo ku xadgudbay oo mushrikiinta ah macnaha labaadna waxa uu yahay wa ana almusrifiina ay safaakiina dadka dadka laayo oo asafaakuuna dimaa lidimaa-i kuwa yacni dhiigaga daadinta badan bigayri xillihaa dhiig aan xalaal u ahayn kuwa daadista inay daadiyaan ay ku badan tahay kuwaasaa musrifiinta loo jeedaa hum asxaabu naari waay tafsiirkaa dambena ibnu mascuud iyo waxaa wato iyo mujaahid marka wa ana almusrifiina labadana israafku labada dhinacba waa ka imaan karaa ayb wa ana almusrifiina kuwa xadgudbay jumladanina waxay ku cadfan tahay anamaa tadcuunanii ilayhi yay la socotaa waxaa dhab ah ana almusrifiina kuwa xadgudbay oo gaalnimada ku xadgudbay amase dadka leyntooda iyo xaqdarro inay ku laayaan oo ay ku dilaan kuwa ku xadgudbay waa sida ibnu mascuud oo ku fasiraye ee bukhaarina fi taarikhi lkabiir oo uga soo saaray kuwaasi hum iyagu asxaabu naari naarta dadkeeday ahaadeen fasetadkuruuna maa aquulu lakum marka isaga de fircown ayaa labada sifaba kulansanaya oo de fircown waxaana wou ahaa gaalnimadii waa ka ku xadgudbay oo ana rabukum ulaclaa yiri ee dil oo xaqdarra ana waa midka uu yidhi daruunii aqtul muusa waliyadcu rabbahu oo inuu markaa fircawn nabiyullaahi muusa uu dilo ayuu usoo istaagayba marka wuxuu leeyahay war waxaasi naar baa lagu gala ilaahay ka cabsada dacwadiisii markay meeshaas gaartay bay waxay hamiyeen marka inay dilaan oo in lasoo qabto oo la dilo marka alla wuxuu leeyahay isagiiba hadalkii sii wato hay fasetadkuruuna waad ogaan doontaan oo waad xusuusan doontaan maa waxa aquulu aan odhanayo lakum idinka aan idin dhahaya hadda waad xusuusan doontaan oo waad ogaan doontaan oo dib ayaad ka xasuusan doontaan wa ufawidu waan bandhigayaa amrii aniga arrinkayga ilallaahi alle intii ka abaan u bandhiganayaa oo isagaan arrinkayga u tala saaranayaa ina allaha alle basiirun mid arkid badan weeyaan bilcibaadi addoommadiisa ku arkid badan waay oo innaga iyo idinkaba isagaa noo jeeda waay kelmadaasi marka cabsigelin baa ku sugan ee rabbi waa mid addoommadiisa arkaya waxaad samaysaan waa u jeedaa alle marka inay dilaan ayay damceen marka alla wuxuu yidhi fawaqaahu llahu alla waa koriyey sayi-aati maa shay xumaanyaalkiisii ayuu alla ka koriyey makaruu ay shir qooleen oo ay maleegeen ayuu alla ka badbaadiyey waxaaqa waxaa hareereeyey biaali fircawna reer fircawn waxaa hareereeyey suu-ul cadaabi cadaab midkiisa xun ayaa hareereeyey oo dhinac kasta ka galay annaaru naar ayaa hareereysay ka bedel yucraduuna xaal loo bandhigayo naartaasi calayhaa iyaga korkooda loo bandhigayo quduwan aroor iyo wacashiyan iyo galabba wa yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa iyaga yowma maalin taquumu ay istaagayso assaacatu saacadda ay qumayso adkhiluu geliya malaa-igtii baa sidaa lagu odhanayaa adkhiluu geliya aala fircawna reer fircawn geliya ashadda alcadaabi cadaab midka ugu adeyg badan geliya sidaa baa la dhihi doonaa fasetadkuruuna wuxuu yidhi muminu aali fircawn fasetadkuruuna waad xasuusan doontaan maa waxa aquulu aan oranayo lakum idinka aan idiin dhahayo waad garan doontaan goorma idaa caayantum lcadaaba markaad cadaabkii indhaha ka qaadaan xiina laa yanfacukum dikr mar aynan xusuusashadu waxba idiin taraynin yacnii markaas baa waxaan idin dhahaya aada ogaan doontaan ayb maadii marka in mawsuula laga dhigana waa bannaan tahay oo markaa macnuhu ou noqdo mafcuul bihi ay noqoto fasatadkuruuna maa ayaad xusuusa doontaan ay ladii aquulu lakum waxaa kaloo laga macnayn karaa maada masderiya in laga dhigana waa bannaan tahay ay noqonayso fasatadkuruuna waad garan waad ogaan doontaan oo xasuusan doontaan maa aquulu ay qowlii aniga qowlkayga ayaad xasuusan doontaan lakum idinka aan idin dhahayo hadda qowlkayga aan hadda idinka idin oranayo waad xusuusan doontaan wa ufawidu midda handadaada iyo waa yacnii inay dilaan iyo waxyaabaha ku tacalluqana de waa ka oo ilaahay buu ka hoosgelayaa wa ufawidu waan bandhigayaa amrii arrinkayga ilallaahi allaan u bandhiganayaa marka allaan u bandhiganaa macnaha waxay tahay arrintaydao dhan allaan u dhiibanayaa aniga isagaa marka i ilaalinayo oo i xifdinayo wax bani aadam ah oo arrinkayga aan u dhiibanayaa ma leh meeshaana marka tawakulkiisay ku tuseen tawakulkana waxaa la yidhaahdaa al-ictimaadu cala allaahi ilaahay oo la cuskado maca akhdi lasbaab iyadoo asbaabtiina la qaadanayo tawakulku ma dhahayo asbaabta ha laga tago asbaabtii badbaadadana waa qaadanayaa laakiin taladiisii rabbi buu u dhiibanayaa sabab ma isku haleynayo mufasiriintu marka waxay leeyihiin waa in lasoo qabtaa la amray qoladii mar walba mar kastaba loo diro ilaahay waa ka kaafinayay oo iyaga unbaa dhibaato ay ku dayay ku dhacayeen marka tafwiidu lumuuri ilallaahi waa arrin caqadiyo aada muhiim u ah oo umuuraha marka ufawidu amrii marka uu leeyahay arrinkiisa oo dhan ha yaraada ha weynaada waay haddaad arrintaada yar iyo midda weynba rabbi isku si ugu bandhigato waa kuugu filan yahay alla alaysa allaahu bikaafin cabdahu ayaan soo marnay suuratu zumar laakiin marka uu qofka xoogaa asbaabta uu aada iskugu halleeyo asbaabtii waa la qaadanayaa laakiin in iyada laysku halleeyo maaha xoogaa maadada iyo waxa uu diyaarsaday markuu isku halleeyo xoog iyo wax markaa uu leeyahay uu isku halleeyo sidaasi marka yacni gargaarkii rabbi wuxuu ku jiraa ama uu yacni la eg yahay inta aad rabbi iskaga hallayso isaga yani intaad isaga isku hallaynaysid yuu ku jiraa walidaalika sacad radi allahu canhu markuu iska dareemay yacni nafsadiisa oo wax ka arkay ayaa nebiga markaa wuxuu ku yidhi wahal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum sacadow ma la idin arsuqayaa oo ma miyaa ducada la idinka aqba ma la idin gargaaraa ma la idin arsuqaa ilaa kuwiina taagta daran unbaa la idinku arsuqaa la idinkugu gargaaraaya ilaa biducafaa'ikum ilaa biducaa'i ducafaa'ikum dadkaa ducafadee taagta daran oo rabbi baryayaa idinka la idinku arsuqaa la idinkugu gargaaraa marka macnaha meeshaa culimada waxay leeyihiin ibnu xajar oo kale dadka mar walba taagta daran oo aan asbaab badanna haysanin oo xoolo aan meel ku ogeyn cashiiro iyo qabiil aan meel ku ogeyn inta badan hadduu qof toosan uu yahay qofkaasi umuurihiisao dhan rabbi unbuu u dhiibanayaa rabbi buu marka wuxuu u baryayaa si kal iyo laab a buu u baryaa isagoon meelna wax ku ogeyn ducadiisi waa la aqbalaa marka lianna ducadiisaa duco khaalis noqonaysa laakiin qofkan kale isagoo ilaahay keligii baryaaya xataa ayaa haddana uun ou meel kalena isku haleynaa wax kalena uu fiirinayaa marka waxaa yarkaa aada saa u milicsanayso aqbalaadaadiiba wax u dhibayaa marka walidaalika marka umuuraha oo dhan mid yar iyo mid weynba rabbi un in loo daayo isaga marka haddaad u daysato ku filan danahaada qul man yakla-ukum billeyli wاnnahaari min araxmaan waa isaga xafiid oo wax ilaalin wax ilaaliyo in allaha alle basiirun mid arkid badan waay bilcibaadi addoommada yacnii dulmiga aada gelaysa ilaahay ma mooga waa kuu jeedaa w waa kalimatu tarhiib marka kelimadan cabsigelin ayaa ku sugan fawaqaahu llaahu fawaqa llaahu alla waa koriyey hu mu'minu aali fircawn ayuu ka koriyey sayi-aati maa shay xumaanyaalkiisii ayuu ka koriyey mu'minkaa makaruu ay shirqooleen reer fircawn waxaaqa waxaa hareereeyey biaali fircawna reer fircawn waxaa hareereeyey oo dhinac walba ka galay suu-ul cadaabi cadaabkiisa xun ayaa hareereeyey oo meel ay uga fakadaan male waay annaaru naar ayaa hareereysay marka annaaruda waxaa laga bedelayaa suu-ul cadaabiga ayb waa laga bedeli karaa oo waxaaqa biaali fircawna suu-ul cadaabi annaaru baa hareereysay waxaa kaloo bannaan in annaaru mubtada laga dhigo yucraduunana jumladana khabar ay dhacdo oo markaa macnuhu uu yahay annaaru naar ayaa yucraduuna loo bandhigayaa caleyha korkeeda ayb labadaa macnoba marka waa laga tilmaamaa annaaru naar ayaa hareeray ayaa yacni hareereysay reer fircawn yucraduuna xaal loo bandhigayo iyaga caleyhaa naarta korkeeda xaal loo bandhigayo kuwa loo bandhigayo ay yihiin guduwan aroortii iyo wacashiyan iyo galabkiiba wayuqaalu lahum waxaa lagu oranayaa yowma taquumu saacatu saacadda marka malaa-igtii baa hadda loo oranayaa haddii adkhiluuda aan aqrino ayb wayuqaalu lilmalaa-ikati waxaa loo dhahayaa yowma maalin taquumu saacatu saacadda ay qumayso adkhiluu geliya aala fircawna reer fircawn ashadd alcadaabi waxaa kaloo xarafkan loo akriyaa wayowma taquumu saacatu udkhuluu aala fircawna ashadd alcadaab udkhuluu marka la aqriyana wayuqaalu lahum iyagaaba loo dhahaa markaas malaa-igtii maaha iyaga laftooda reer fircawn ayaa waxaa la leeyahay udkhuluu gala aala fircawna yaa aala fircawna waay marka aalada waxay ku nasbisnaanaya qiraa'adaasi munaado ahaan udkhuluu gala ayaa la dhahayaa aala fircawna yaa aala fircawna reer fircawnow ashad alcadaabi cadaab midka ugu daran gala dhexdiisa aayadan culimada marka waxay ka qaataan cadaabkan iyaga loo bandhigayo subax iyo galab noocee waay waxay leeyihiin akharu ahlilcilmi waa cadaabulbarzakh dadku saddex nolol ayay noo ayay yacni meel ayay nolosha ku qaataan midna waa adduunyada inta uu joogo markii qabriga la galana xayaatulbarzakh ayaa la gelayaa aakhira markii la tagana xayaatu daarilqaraar midaan dhammaanaynin taasa ah meeshaas marka waxay leeyihiin cardigan iyo bandhigan naarta loo bandhigayo waa qabriga dhexdiisa oo marka aayaddu waxay daliil u tahay cadaabulqabri inuu jiro oo yacnii ummadda wax badan oo kamida in qubuurta lagu imtixaanayo laguna cadaabayo allaan ka magan galna waa meel qofka wax la joogaa aynan jirin cid u kaalmeynaysa ayna lahayn camalkiisa unbis uu ka horeeyo bes cashiiro iyo dad waxau lahaayna adduunyada uga tegay hadduu madax iyo xoog iyo waxhaayeyna ka teg daaro iyo wixii uu haayeyna waa kaga waa adduunyadiibuu kusoo dhaafay godkaas madoow iyo asaga waxa ku wehelin karaa marka waa un camalkiisa waa un camalka uu adduunyadan ku dhex sameeyey unbaa ku wehelinaya ayb walidalika nabiga sal l slam cardigan oo kalena wuu ka hadlay xadiidka cabdillaahi bni cumar bukhaari iyo muslimba ay warinayeen wuxuu ahaa ina axadakum idaa maata midkiin haddii uu dhinto curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiyi meesha uu aakhiro fariisanayo aroor iyo galabba waa loo bandhigaa in kaana min ahli ljannati hadduu reer jannaad yahay fa min ahli ljannati ahlu jannaha meesha uu maqaamka iyo maqcadka iyo meesha uu ka joogo ayaa loo bandhiga wain kaana min ahli nnaari fa min ahli nnaar hadduu ahlu naar yahayna meeshii naarta uu kaga noqon lahaa ayaa iyadana loo bandhigayaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu oranayaa haadaa maqcaduka meesha aada fafadhisa halkan waayo xataa yabcaaka xataa yabcahaka allahu ilayhi yowma alqiyaama bandhigaas unbuu qaadanayaa ilaa qiyaamaha alla uu kusoo bixiyo meesha aada gelaysid ood fadhinaysana waa meeshaas marka naartaasi marka dariishad looga bajiyo dabcan kulaylkeeda iyo shiddadeeda inay soo gaaraysana bacd alaxaadiid ayuu nabiga sal ll ly slam uu ku tilmaamay midkaanina jannadii carafteedii iyo wanaageedii buu helayaa markaasuu rabbi aqimi saaca rabbi aqimi saaca ilaahu saacadda keen ilaahu saacadda oog ayuu dhahayaa kaas kalena wuxuu leeyahay ilaahu saacaddan kaa magan galay ha keenin ayuu dhahayaa marka aayadda waxay tusay cadaabulqabrigu inuu yahay shay haabit ah oo qur-aanku lagu sheegay aayaddan marka waxay ka mid tahay aayaadka loo daliishado cadaabulqabriga wayuqaalu lahum waxaa lagu oranayaa yowma maalin taquumu saacatu saacadda ay qumayso udkhuluu gala aala fircawna yaa aala fircawn adkhiluu haddaan dhahnana malaa-igtii baa sidaa lagu oranayaa geliya waay marka adkhiluu bimacnaa geliya waay adkhala afcala ayaa laga bixiyey aala fircawna markaa waxay noqonaysaa mafcuulu bihi dakhaladii laba mafcuulay qaadanay markaas adkhiluu geliya aala fircawna reer fircawn ashad alcadaabi cadaab midka ugu daraan badan geliya waid yataxaajuuna fi nnaari fayaquulu ducafaau liladiina stakbaruu inaa kunaa lakum tabaca ilaahay marka isagaa yaqaano sida uu dadka barsaqa cadaabka uu ugu keeno ama uu yacni marka uu ugu nicmeeyo qofkii dhintay haddii inta la gubay dambas laga dhigay sida u sida u ciqaabayo alla isagaa garanaya awoodana haddii uu bahal cunay ee bahalkaas calooshiisii intuu ku baaba-ay sida uu markaa ruuxdiisii iyo jasadkiisii iyo sida uu u ciqaabayo ama uu ugu nicmeynayo rabbi isaga markaa caalam kale waa caalamulbarsakha qeyb inaga naga ah rabbina subxaanahu watacaala wax cajzi gelin karaa ma jiraan wadkur xus id waqti yataxaajuuna ay doodayaan fi naari naarta dhexdeeda ay ku doodayaan fayaquulu ducafaau kuwii taagta daraa waxay odhanayaan liladiina kuwii waxay ku dhahayaan istakbaruu san taagay cani liimaani ka san taagay bay waxay ku odhanayaan inaa anagu kunnaa waxaanu ama yacni isla weynaaday maqaamkooda inaa anagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka aan idiin ahayn tabacan taabiciina kuwa idinka idin raacsan ayb fahal antum ee idinku ma tihiin mugnuuna kuwii xambaaraya oo deeqayo cannaa annaga xaggeenna kuwii ka xambaaraya ma tihiin nasiiban qeyb yar nasiibka oo mina naari naarta ka mid ah wax yar oo naartii ka mid ah kuwa naga qaadaya oo naga xambaaraya ma tihiin qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu isweyneeyey oo xaqii ka santaagay oo madaxda ahaa inaa anagu kullun mid kastaa innaga iyo idinkuba fiihaa fi naari naarta dhexdeedan ayaan ahaanay oon ku jirnaa in allaaha alleh qad xaqiiqe ah xakama wuu kala saaray bayna alcibaadi addoommada dhexdooda waa kala xukumay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen fi naari naarta dhexdeeda ahaa ee naarta ku sugnaa likhasanati jahannama jahannamo kuwii ka shaqaynayay malaa-igtii khasanada ka ahayd ee waxay ku yidhaahdeen udcuu tuuga rabbakum rabbigiin barya oo rabbigiin noo barya yukhafif ha fududeeyo canaa annaga xaggeenna ha ka fududeeyo yowman qadra yowmin maalin wax u dhigmo min alcadaabi cadaabka ag yani maalinka oo min alcadaabi cadaabkii ka mid ah maalin cadaabka ka mid ah wax un ka mid a qadarkeed hanaga fududeeyo un qaaluu waxay yidhaahdeen malaa-igtii awalam taku miyaysan ahaan miyaynan ahayn ta'tiikum inay idiin imaanaysay rusulukum rusushiinii bilbayinaati xujooyin cadcad miyaynan idinla imaanin rusushii la idiin diray qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaynan noola imaanin iska dhaafay way noola yimaadeen qaaluu malaa-igtii waxay yidhaahdeen fadcuu haddaba barya idinka tuuga wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryahooda tuugmadooda cibaadadoodu ma ahaanin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed ma ahaanin ilaa fii dalaalin waxaa loo leeya waa baryo aan waxba anfacaynin oo aan waxba laga soo qaadayninoo ee ladhihi la dhahayo ikhsa-uu fiiha walaa tukallimuun suurat lmu'minuun aan kusoo marnay wadkur xus id waqti yataxaajuuna ay doodayaan fi naari naarta dhexdeeda ay ku doodayaan xus fayaquulu ducafaau kuwii taagta darnaa waxay dhahayaan liladiina marka taagdarri waxaa loogu tilmaamaya haya raacay iska ahaayeen waa dadkii bulshada aan meelaha hoose ka joogay ee ayagu un marka aan caqligoodiina ka shaqaysiinin ee wixii buunkii loo yeeriyo ama durbaankii loo tumaba kuwa iska raaca waay oo aan maskaxdoodu aynan u kala go-aynin oo aan wax fiirinaynin kuwaasi liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyeyo waa madaxdii kufriga ugu madaxda ahayd innaa anagu kunnaa waxaan ahaanay lakum idinka waxaan idiin ahayn innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka aan idiin ahayn tabacan dhawii tabacin raacitaan kuwa u saaxiiba waa la dhihi karaa marka marka masder baan ka macnaynaynayo tabacan dhawi tabacin raacitaan kuwa u saaxiiba ayb tabacu marka waa masder jamac iyo intaba waa usuu badaa ayb waxaa kaloo laga macneeyay kunaa lakum tabacan ay taabiciina masder maadaama uu iska yahay in markaa laga macneeyo taabiciina ayaan ahayn kuwa markaa yacni idin raaco idinka oo idinka idin raacsan ayaan ahaan jirnay fahal antum iyo markaa de waad nagu soo raaxaysateen muddo ile qofku marka ummad ay hoggaan u haayo oo uu isagii markaa yacni loo sacab tumayo oo amarkiisii uu soconayo oo qof walbaa markaa uu adeecayo marka waxay leeyihin inagaad adduunyada markaan joognay idinkaan idin adeeci jirnay maanta wax ma noo haysaan way marka fahal antum idinku ma tihiin muqnuuna ay xaamiliina kuwii qaadaya ma tihiin cannaa annaga xaggeenna kuwii ka qaadaya ma tihiin nasiiban qeyb yar qeybta oo mina naari naarta ka ah ka ahaateen ama naarta ka mid ah marka nasiiban marka saa loo nakiraynayo ay xadan wax uun bay ka wadaan wax uun ma naga qaadi kartaan ayb qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey waa madaxdiiya inaa anagu kullun mid kastaa innaga iyo idinka fiihaa fi naari naarta dhexdeedaan ahaanay oo innaga iyo idinkaba naartaan ku sugannahay oo hadda waxba isuma hayno innagana waxba idiin hayno haddaan idinka saari karna innagaaba ka bixi lahayn in allaha alle qad xakama wuu kala xugmiyey bayna alcibaadi addoomihii alla waa kala saaray oo waa kala xugmiyey ayb wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen fi naari naarta dhexdeeda ahaa markii cadaabka uu ku kululaaday oo ku darnaaday ayaa waxay yidhaahdeen likhasanati jahannama ay u yidhaahdeen malaaigtii jahanama jahanamo malaa-igtii ka shaqaynaysay oo khasanada ka ahaa ayay waxay ku yidhaahdeen udcuu tuuga rabbakum rabbigiin barya bimacnaa yacni rabbigiin innaga noo barya yukhafif ha fududeeye cannaa annaga xaggeenna ha ka fududeeye yowman maalin yacni qadra yowmin maalin intii la eg kaas oo min annaari naarta min alcadaabi cadaabka yacni xaggiisa ka ahaaday un cadaabkii ka mid ah ama ka ahaaday xaggiisa ha naga fududeeyo ayb marka malaa-igtii bay leeyihiin rabbi noo tuuga oo noo barya qaaluu waxay yidhaahdeen malaa-igtii khasanadii jahanamo ayaa lahum lilkufaari waxay ku yidhaahdeen awalam taku horay miyaynan u ahayn ta'tiikum inay idiin imaanaysay rusulukum rusushii idinka la idiin diray bilbayinaati inay idinla imaanayeen xujooyin cadcad sidaa miyaynan jirin yacni waxay leeyihiin idinka xujadii baa idinku oogantay rusushii xujo cad intay idinla timid soo idinka ma diidin waa digniin waa qabtaan waayo mar haddii digniin lagu siiyana cadaabka kugu dhaco adaa iskugu sabab ah oo qof hadda qabar moog ah oo aan waxba ogeyn oo la iska soo qabtay ma tihiine markaa yacni miyaynan rusul idiin imaanin xujooyin cadcadna aynan idinla imaanin qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii markaa meeshaa ku jirtay balaa inaynan noo imaanin iska dhaafe waynoo yimaad way noola imaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen fadcuu barya rabbi tuuga bal idinka ayb fadcuu antum idan haddaba haddii rasul idiin timid ood rumayn weyseen innagana daaya idinka barya oo idinka tooga ay udcuu antum idan rabbakum idinka rabbigiin barya oo tooga innaa laa nadcuu lakum innaga rabbigiin idiin toogi mayno ayb maxaa yeele malaa-igtu waxay ogyihiin inaan kuwan cadaabkii laga fududeyneynin ayay ogyihiin ayb qaaluu waxay markaa qaaluu waxay yidhaahdeen malaa-igtii fadcuu tuuga idinka rabbigiin wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryahooda ma ahaanin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed maahane wax kale ma ahaanin ibnu jariir wuxuu yihi liannahu ducaaun maxaa yeele waa duco laa tanfacuhum aan anfacaynin walaa yujaabu lahum aan laga yeelaynin shay kasta oo adiga aan ku anfacaynin lagaa yeelayninna waa wax iska dhunsan wax oo aan baatil ahoo aan macno lahayn ayuu noqonayaa markii qisada halkaa uu rabbi subxaanahu watacaala qisadii mu'minu aali fircawn halkaa markuu uga waramay baa marka wacdiga mu'miniinta alla uu siinayaa wacdi iyo yacni yabo iyo ballanqaad in allaale inta ay iimaanka ku sugan yihiin adduun iyo aakhiro labadaba in ilaahay uu u gargaarayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi innaa inagu lanansuru waan u gargaaraynaa rusulanaa rususheenaan u gargaaraynaa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey filxayaati noloshii dhexdeedaan ugu gargaaraynaa addunyaa dhoweyd wa yowma maalinna waa u gargaaraynaa yaquumul ashhaadu kuwa markhaatiyaalka ay istaagayaan oo markaa yacnii malaa-igtii iyo nebiyaalkii iyo mu'miniintii waayo waxay ku markhaati furayaan gaaladii maalintaa kuwa marka markhaatiyaalka ay kacayaan oy istaagayaanna alla waa u gargaarayaa rususha iyo mu'miniinta yowma maalin buu alla ayuu u gargaarayaa rususha iyo mu'miniinta laa yanfacu ounan anfacaynin aldaalimiina kuwa dulmiga falay macdiratuhum cudurdaarashadoodu aynan anfacaynin walahum waxay leeyihiin allacnatu lacnad ka fogaasho alla naxariistiis laga fogaado ayaa u sugnaatay ama ka fogeyn laga fogeeyay naxariista alleh walahum waxay leeyihiin suu u daari daarta mideeda xun daarta aakhirateeda xun waa jahanamo wa ayb marka aayadan iyadana wacdiga qisada dhanba waxaa loo keenayaa waxay tahay muminkaa markuu mowqifkaa istaagay rabbi waa u gargaaray qofka muminkaa marka ballanqaad buu alla aayadan ku siinaya in loo gargaarayo inaa anagu lanansuru waan u hiilinaynaa rusulanaa rususheenna iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey filxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd nolosha adduunyada dhexdeedaan ugu gargaaraynaa iyo wayowma maalin yaquumul ashhaadu markhaatiyaalku ay istaagayaan oo inay markhaati furaan ay u istaagayaan meeshaas marka nasriga laba nooc waay mufasiriinta qaar badan wuxuu leey annasru nawcaani ama annasru nasraani nasri nasrun bilxujati mid waxaa weeyaan bilxujati xagga xujada iyo garta haddii marka rusul ama mu'miniin iyo gaalo ay markaa yacnii doodaan oo yacnii manaahijta la kala haysto hadda ha lagu doodo haddii la yidhaah dee mu'miniinta unbaa gar helayaan iyo waxaa gar helaya rusushii maxaa yeelay way kaga adkaanayaan xujada maxaa yeelay xujadooda waa toosan tahay maxaa yeelay xujadooda maxaa u asala allihii ku abuuray caabud keligiis midaasina marka waa gar xaqiiq oo dhab ah dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu lkabiir nasriga labaad waxa ay tahay nasrun bilhalabati adkaansho inay iyagaba adag yihiin ayb markaa wayakuunu biihlaaki lcaduwi cadowgii in la halaago ama laga guuleysto ayuu noqonaa midkaas dambe marka mar walbo labada noocba ilaahay marka mu'miniinta waa u gargaarayaa mararka qaar waxaa la isweydiin karaa marka rusul ilaahay soo diray baaba la dilayba oo waqatlihim alanbiyaaa bigayri xaqin yahuud inay rusul dileynaan soo marnay ee aawa marka qalabadii iyo guushii iyo ou helay manhajkiisii unbaa guulaystay ma ahan marka gargaariddu ma laga wado lama dhimanayo ma laga wado waa la dili qofku dil waa gaa waa ya waa ku dhacayaa haddana laakiin caaqibada iyo cirib dambeedka tii ambiyada iyo rususha unbaa ilaahay uu markaa yacni taageeray oo uu markaa ta-yiid iyo uu siiyey xagga xuj markaa yani taas iyada jawaabteedu sidaas waay aayadda midda kale wasfi baa ka muuqda oo inaa lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu waladiina aamanuu marka la yihaahdana iimaanku waa ismu madxin waa magac wasfi ammaan ay ku jirto yacni ammaantaa tilmaamaheeda dadka iska leh ayaa ilaahay gargaar uu siinaa waan ilaa mu'min marka la yidhaha iyo muslim xoogaa waa kala duwan yihiin mu'minnimadu waa darajo muslimnimada kasii sarreysa waa walidaalika qofku lama ogola inuu yiraahdo ana mu'minun maxaa tahay marka la yidhaha ana muslimun waa dhihi kartaa laakiin inaad tira ana mu'minun anigu mu'min baan ahay waxay ka dhigan tahay wax allaale wixii la ii diray waa la imid oo diinta nacam ee qofku waa istaskiyeynaa soomaha markaas waa is-ammaanayaay ma gaarayo marka imaam axmed waxuu yidhi waa la imaanay waxyaabihii aasaaska iimaanka u ahaa acmaashii waa la imaanay waxyaabaha qaa kulligoodna lama wada imaaninoo wax un baan ku ka gaabinaynaa saasaan marka aan u istihnoonaynaa oon u leenahay ana mu'minun in shaa allah mu'min maata in shaa allahu marka in shaa allahda aada leedahayna waxaad ujeedaa de mu'min yaan ahay haddaad tiraahdid ana mu'minun xaqan haddaad tiraa ahlujannaan ahay waayo macnaheedu ile wasfigan tilmaan ammaan waay tilmaantan haddii laakiin u qofku ka wado ana mu'minun fi laxkaam aniga axkaamta mu'miniinta igu socoto iyo taas dhib male muslim unbay la mid noqonay markaas ayb maadaama marka iimaanku wasfiga sidaa ammaanta u wato uu yahay gargaarkii isagaa lagu xiray marka mar haddii gargaarkii isaga lagu xiray haddii isaga si fiican loo taxqiijiyo xaqiiqadiisa la haysto gargaarka waa la helay haddii laakiin xaqiiqdiisii ay dadka ku yaraato walow muslimiinba ha ahaadaane gargaarkii markaa haddii la waayo macnaheedu maahan ilaahay inuu ballan uga baxay dadka ma aha maxaa yeelay wasfigii iimaanka oo ballanta lagu xiray aan la helin yaan joogin sidaasaana marka culimadu ay ufaafa ay aayadahan oo kale u macneeyaan ee macnuhu ma ahan dad qaar baa waxay dhahayaan waxaa laga wadaa nasrigaani ama walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiilan aakhiraa laga wadaa bay leeyihiin yacnii markay arkeen dadkii muslimiinta oo iska dacfi ku jiro oo gaaladii ka awood badan tahay ayaa waxay aayadihiina ilaahay hadalkiisii inay tahay ay ogyihiin oo aynan beenin karin bay aayadihii dhammaan waxay u rareen aakhiro oo waxay yidhaahdeen aakhiraa laga wadaa uunan gaalku mu'min ka saramari karin adduunyada laakiin waa laga waa dhici kartaa laakiin sidaa maba ahane ibnulqayim raximahullah wuxuu leeyahay macnaha ku jira waxay tahay waxaan nasriga iyo gargaarka waxaa lagu xiray shuruud awsaaf sifaadkaas marka inta loo jirsado ayaa nasrigana loo jiraa waana sida ugu fiican mana dhici karto dad iimaankii taxqiijiyey ilaahay inuu gaalo ka ka guuleeyo oo ay gaaladu calanka un oo u babado ma dhacdo ayb walidaalika muddo gaaban baa nabiga sal ll ly slam iyo asxaabtiisu yacnii wixii ay gaaladu haayeen oo dhan ay gacantooda ugu soo wareegtay muddo aan badnayn ayb iyo wa yowma maalin ayuu alla u gargaarayaa rususha iyo mu'miniintii yaquumu lashhaadu kuwii markhaatiyaalku ay kacayaan oo markhaatidoodii ay la istaagayaan yowma maalin buu u gargaarayaa alle mu'miniinta iyo rususha laa yanfacu aldaalimiina kuwa dulmiga falay ounan anfacaynin macdiratuhum cudurdaarashadooda walahum waxay leeyihiin allacnatu naxariista alloo laga fogeeyo walahum waxaa usugnaaday suu u daari daarta mideeda xun waa jahanamo walaqad aataynaa muusa alhudaa waawrathnaa bani israa'iila alkitaab wixii nabiyullaahi muusa la yimid qiimiga ay lahaayeen ayuu rabbi halkan ku tilmaamay oo ay isku qabteen nabiyullaahi muusa iyo fircawn towxiiday isku qabteen nabiyullaahi muusa marka wuxuu la yimid isaga wuxuu la imaaday xujooyin cadcad iyo wax dadka dariiq fiican ku toosiyo walaqad wallaahi baan ku dhaartee qad xaqiiqo ah aataynaa muusaa muuse waxaanu siinay alhudaa hanuun ayaan siinay wa awrathnaa waxaanu dhaxal siinay bani israa-iila reer bani israa-iil alkitaaba kitaabkii baan dhaxal siinay oo waa towreed hudan hanuun ayaan dhaxal siinay ayb hanuun ayaan dhaxal siinay ama in la yidhaha huwa hudan huwa kitaabku hudan waayo hanuun khabar marka mubtado loo qadarayo ama in bedel laga dhigo alkitaabada laga bedelo hudan ayaanu dhaxal siinay reer bani israa'iil hanuun iyo wadikraa watadkiirun iyo watadkiiran waanin ayaanu dhaxal siinay liulil ama mawcido ayaanu dhaxal siinay liulil albaabi ee kuwa cuquusha u saaxiibkaa u sugnaatay nacam waxay ku waantamaan ah nacam ayb marka nabiyullaahi muusa kitaabkaas iyo ayuu la yimid oo markaa ummadii waxa masaalixdooda ku toosinay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alhudaa hanuun ayaan siinay wa awrathnaa waxaanu dhaxal siinay bani israa-iila reer bani israa-iil alkitaaba kitaabkii baan dhaxal siinay hudan ayaan dhaxal siinay iyo wadikraa waanin ama tadkiir liulil albaabi kuwa cuquusha u saaxiibka waanin u ah wax ay dadka caqliga leh ku waantamaan ayaan u dhaxal siinay waa kitaabka towreed eeadaba fasbir sabar ina wacdallaahi oo waxaa yacni masaa'ibta ka imaanayso kuwa acdaa'da ah xaggooda iskaga sabar ina wacdallaahi yacni masaa'ibta xagga allay ka imaanay laakiin iyagaa sabab waa macnaha fasbir sabr ina wacdallaahi ilaahay yabowhiisa xaqun weeyaan mid dhab ah oo imaanayo wastakfir dembi dhaaf dalab lidenbika dembigaaga u dembi dhaaf dalab dartiis oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso dembigaaga dartii wasabbix huf oo nasah multabisan xaal aada ku dheehan tahay bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiis adoo ku dheehan ay wasabbix rabbaka rabbigaa xumaanta iyo ceebta ka huf bixamdi rabbika adoo ammaan rabbigaa ammaantiis aada ku dheehan tahay bilcashiyi galabkii u tasbiixso walibkaari iyo aroortii galabtii iyo aroortii u tasbiixso marka galabkii aroortii lababa waa ku dhici karaanoo labada salaad ee la tukado subaxa iyo casirka laba salaadoo aada markaa yacni fadligoodu u badan yahay waaye dhanka kale waxaa weeyaan laba salaad oo wax sunnooyina aynan ka dambeynin oo marka booska sunnooyinka maxaa lagu bedelay adkaar tasbiixdii iyo adkaartii in lala yimaado salaada subax marka la tukado iyo salaada casir marka la tukado calaaqada marka ka dhexaysa waa maxay sabarka iyo istikfaartii halkan waxaa lagu sheegay sabar yaa la amray nabiga sal l slam waxaa la amray istikfaar iyo dembi dhaaf dalab tasbiix iyo adkaarna waa la amray marka istikfaar iyo adkaar iyo sabar ayaa la amray markaaba waxaa la dhexgeliyay ina wacdallaahi xaqun haddana ee waxay tahay asbaabta ilaahay nasrigiisa lagu gaaraa waa saddexdaan oo haddii saddexdan aan la haynin waxba la gaaraya fasbir sabr maxaa lagu sabraa marka saddexda noocee sabarka asabru calaa taacati waxa ilaahay kuu diray ku sabr ile takaaliifta iyo awaamirtu waxay leeyihiin imtixaana ku jiro ku sabar waxa uu rabbi kaa reebay macaasida ka sabar midda saddexaadna masaa-ibta kugu imaaneysana ku sabar imaamu shaafici baa marka waxaa la su-aalay qofku in la tamkiiniyo iyo in aan la yani in in dhulka la makaniyo oo yacni wax walbaa loo suurtogeliyo iyo in la imtixaano ka waran alin oo kadib la tamkiiniyo markaasuu wuxuu yidhi maba la tamkiininayo jaa ilaa la imtixaanaba tamkiin maba imaanayo imtixaana ka horeeya tamkiinka imtixaankiina marka maxaa lagu qaabilaa sabr waa la imtixaana waa sabrayaa sifadii sharciga ahayd buu ayuu u sabrayaa kadibna marka yani tamkiinkii buu helaa sabarkaas marka la leeyahayna macaanidiisa saddexdii noocoon sheegaa ku jiro daacaadkii laysfaray waa in lagu sabraa macaasida shahawada qofka waxa uga jiro ee uu jecel yahay naftiisa inuu ka xakameeyo u ka celiyo markuu sidaa nafta u layliyo ayaa marka uu ka baxaya ahlul wuxuu noqonayaa alimaamatu fi ddiin markaasaa la siinaya walidalika aayaddii suuratu sajda aan kusoo marnay waxay ahayd wajacalnaa minhum aimata yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun culimada qaar waxay yidhaahdeen asabru walyaqiinu tunaalu limaamatu fabisabri walyaqiin tunaalu limaamatu fi ddiin sabar iyo yaqiin ayaa lagu gaaraa diinta imaamnimadeeda istikfaartana iyada calaaqada ku jiraa waxay tahay in allaale intii dembi la wato dembigu waxbuu kaa hoojina barwaaqada isagaa dadka ka hoojiyo nabadgelyada isagaa dadka ka hoojiyo dembiga nicmada ay dadku haystaan waxaa ka hoojiyo oo looga qaataa dunuub sababkeed cuquubaadka alle dembi baa keeno lacnada dunuub ayaa keento mushkilo waayo marka dunuubtu nacam suurtagal maaha inaad dunuub wada dunuub tiro badan aa wadato towbada aadan towbad keenaynin haddana inaad marka yacni guul iyo nasriga alle ballan qaaday inaad hesho nasriga asbaabihiisa waxaa ka mid a dembigii in ilaahay laga dembi dhaaf dalbado de nabiga sal ll ly slam de isaga dembi kabiira a macsuum uu ka yahay maca dalika marka laakiin mu'miniintii baa lala ayaa lagu dhaga hadlayaa oo laleeyahay war haddii nebigiiba istikfaar ou la imaanayo aan dunuub kabaa-ira aan lahayn haddii ou la imaanayo istikfaar idinku xaggeed joogtaan w istikfaartana wax walbaa lagu xiray faqultu istaqfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursili samaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara ila aakhiri laayaat suuratu huod waan kusoo marnay wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi istikfaar iyo toobo iyo ugu yeeray ayb yumatickum mataacan xasanan ilaa ajalin musaman wayu'ti kula dii fadlin fadlahu aayadda kale yani wayasidkum quwatan ilaa quwatikum aan ujeedaan ayb waxyaabahaas oo dhan marka istikfaartii baa lagu gaara istikfaartii marka waxay ka dhigan tahay marka waa takhliya waxaana la yidhaahdaa altakhliyatu qabla taxliyati qofka marka hore wasakda korkiisa ku taalo in uu iska nadiifiyo miyaa horeyso mase waxaa horeyso qofku inuu barfuun iyo ismarmariyo oo uu dhar qurux badan gashto labadaa tee horeysana hortaa jirkaaga wasakda ku jirta inaad dejiso kadib ayaa ziinada iyo waxyaabaha ay yacni jirku uu mudan yahay laakiin jirkiioo wasakhaysan oo yacni soo urayo haddaad barafuun korka uga buufiso ama aada markaa ama aada samaysaba yacni dhar qurux badan aada geliso wax macnaa samayn mayso marka inta aan yacni daacadii iyo waxyaabaha qofka unan isku qurxinin horta waa inuu ka baxaa waxyaabaha foosha xun shirkigu ugu wenyihin ummadda marka maanta de shirkiga yacni say ku yihiin in badan badan badan oo ka mida shirkigii iyo towxiidkii ee aadaba uma kala saari karaanba nacam qaar fara badanna dadka waxayba ugu yeeraanba shirkiga nacam halkaas marka yacni xaggee marka takhliye iyo xaggee laga helaa marka nacam asalku wuxuu ahaa in laga yacni layska mariyo oo layska baabi-iyo waxyaabahaas foosha xun shirkigu ugu wenyahay leanna shirkigu waa rijsi fajtanibuu rijsa min alawthaani wajtanibuu qowla zuur buu alleyli ee waxaan iyadana sidan ilaahay loo caabudayo waa sidii nebiga la yimid inay ahaataa la rabaa dadka meeqaa sida saxda ah ee nebigu uu la yimid alle u caabudayaan waa yaryihiin marka la fiiriyo akarka marka horeba waxba kama yaqaanaan cibaadada ay sameynayaan aqoon badan uma leh waxaa ka dhacaya marka wax aan nebigu la imaanin bay ku cibaadeysanayaan ee kuwa dadka ugu yeeraana waa jiraan oo dadka dhahayo dhib male ee waxa nebiga uunan sameynin oo diina waa la samey karaa waxbaasa male iyaguna marka dhinacaas bidcadii dadka ugu yeerayo macaasidii waxay noqonee darajada saddexaad iyadana marka oo macaasidii haddaad fiiriso marka wixii nafta jeceshahay waa loo degdegaa ilaahay ama ha carageliyaan ama yaynan caragelinin lama feeriyo badanaa ma feerinin marka saddex cudur waayo marka shirkiga bidcada iyo macaasida ayb waxyaabahaas marka waxyaabaha laga istikfaar dalbanayo laga toobad keenayo ta kuwaasaa ka mid a wasabix rabbigaa huf oo ceeb iyo nuqsaan ka huf bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiisa adoo ku dheehan bilcashiyi galabkii iyo wal ibkaari aroortii iyadana adkaartu qofka quwo iyo xoogay siine haddii qof adoonkaani uu rabbi ku xiran yahay oo uu adkaar badan yahay adkaartaas marka quwo ayaa qalbigiisa xoog ayay ku abuureysaa maadaama wuxuu noqonayaa qof rabbigii kaalmeysanayo haddii markaa adkaartu ay maqan tahay iyadana oma dadka yacni diinta u dadaalayo ama qofka diintii faafinteedii iyo ku jiro hadday adkaartu ku yaraato xasaba quwatihi oo adkaartaas iyo u leeyahay ayay la ekaanaysaa ta'hiirkiisa iyo sida uu wax u saameynayo walidalika waxaan soo marnay fi suurati طaha walaa taniyaa fi dikrii nabiy llaahi haaruun iyo muusa waxaa lagu yidhi fircown u taga faqulaa lahu qowla layinan lacalahu yatadakaru ow yakshaa oo marka waxyaabihii lagu waaniyeyna waxaa ka mid ahayd walaa taniyaa fi dikrii oo dikrigayga haka daciifinina haka taag darayninina ayb in aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sulطaani ataahum in fi suduurihim ilaa kibru ma hum bibaaligiih in aladiina kuwa yujaadiluuna doodayaan fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa iyo xujajkiisa dhexdooda yacni ku doodayo bilibdaali say u burburin ugu doodayo inay burburiyaan bigayri sulطaanin xujo la-aanna ugu doodayo suldaanka oo ataahum iyaga u yimid la-aantii in fii suduurihim maa fii suduurihim laabahooda dhexdooda ma ahaanin ilaa kibrun kibir unbaa ahaaday iyo santaag kibirka oo maa hum iyagu aynan ahayn bibaaligiihi kuwii gaarayo kuwii gaaraya aynan ahayn fastacid billaahi ilaahay magangal fastacid magangal billaahi alla magangal inahu alla huwa isagu alsamiicu alla maqlid badan waay albasiiru arkid badan marka kuwan aayaadka yacni ka doodayo dooda ka furayo kibir iyo santaag unbaa ku jiro waxay rabaan rifca iyo kibir ayna lahayn inay isu yeelaan wax kale ma aha ina aladiina kuwa yujaadiluuna doodayaan fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa dhexdooda ku doodaya bigayri suldaanin xujo la-aan waasoo aayaddan aayad lamidaan soo macnayn suldaanka waxa laga wado ayb kaas oo ataahum xujada oo ataahum iyaga u timid la-aanteed marka ra-yigooda iyo dooqooda iyo siyaasadooda iyo afkaarahooda iyo ayay aayadaha ka hor keenaan in fii suduurihim kuwaasi marka maa fii suduurihim laabahooda dhexdooda ma ahaanin ilaa kibrun unbaa ahaadee wax kale ma ahanina kibir unbaa ku jiro kibirka oo maa hum iyagu aynan ahayn bibaaligiihi kuwii gaarayo marka damiirkan hi-da xaggee u laabana bibaaligii muqtadiihi maa hum ma ahaanin iyagu bibaaligiihi bibaaligii muqtadi lkibri kibirka shayga ou dalbayo ou dalbanayo kuwii gaaraya ma aha iyagu hadda kibir ahaayo kibirkooda waxbay ku rabaan soo maaha waxaas ay rabaan ma gaarayaan markay santaagayaan oo daacada rabbi ay ka santaagayaan iyagaa waxay rabaan marka inay rifca iyo sarayn iyo inay gaaraan ma gaarayaan taas marka oo inta aynan u xaqiiqoobin oo aynan gaarin ayaa hawshu ay kusoo dhammaanaysaa fastacid marka haddaba magangal bilaahi alla magangal kuwaa shartooda ilaahay ka magangal inahu alla huwa isagu asamiicu alla maqlid badan waay albasiiru arkid badan la khalqu samaawaati samaawaadka abuuri abuuristooda waalardi dhulka abuuristiisa la abuuray oo alla ou abuuray ayaa akbaru ka weynin badan min khalqinnaasi dadka abuurkooda dhulkan iyo cirkan ayaa dad abuurkood ka weyn macnaha ku jiraa waxay tahay kibirku muxuu yahay marka haddiiba meel walbood tagto cir baa kaa sarreeya meel walbood joogtana dhul unbaad ku taagan tahay ee makhluuqan dhulka iyo cirka alla uu abuuray baa bani aadamkan ka weyn bani aadam inuu san taago ou isqaadqaado maxaa keenayo marka bacd alculamaa waxay ku fasiraan akbaru min khalqi nnaas sidan dajaal in laga wado dajaal marka isqaadqaadkiisa iyo waxba matarayo waxaa ka weynba samaawaad iyo dhul abuuristooda dajaal abuuristiisa ka weyn ayb oo xadiid baa marka wuxuu ahaa muslim uu wariyey maa beyna khalqi aadama ilaa qiyaami saacati khalqun akbaru min khalqi dajaal intii alla uu aadam abuuray ilaa saacadda ay ka dhacayso khalqi dajaal ka weynin badan ma jiro macnii waxa uun laga wadaa dadka iyo waxyaabaha ku tacalluqay marka isagaasna marka cir iyo dhul abuuri abuuritaankooda ka weynin badan ayb la khalqu samaawaati samaawaadka la abuuritaankooda iyo walardi dhulka abuuritaanka la abuuray ayaa akbaru ka weynin badan min khalqi nnaasi dadka abuuristooda oo iyaga dadka la abuuray marka labada abuuristan waxaa weyninba dhul iyo cir abuuristooda ka weynin badan oo markaa yani waxay ka dhigan tahay alle dhul iyo cir isagaa bilaabay amaamuday isagoon meel ka fiirsanin ee marka abuuritaanka alle weynaantiisa haddaad rabtaan kuwan ma eega walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma oga oo ma garanayaan oo ma u daliishanayaan towxiidka alle meeshaas inay dhul ay cir fiiriyaan oy towxiidkii u daliishadaan ma sameynayaan ayb wamaa yastawii ma-aka al acmaa kan indhahala iyo walbasiiru midka arag yani wax arkayo iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha susuuban la yimid iyo walal musii-u midka xumida falo oo xumaanta sameynayo kan xumaanta falay iyo kuwaana ma-eka qaliilan tadakuran waansan waansanka oo qaliilan aada u yar ayaa tatadakaruuna waansamaysaan tadakuran waansamitaan qaliilan maa oo yar kaas oo qaliilan maa aada u yar ayaa tatadakaruuna waansamaysaan wamaa yastawii ma-eka al acmaa kan indhahala walbasiiru iyo midka wax arkayo waladiina kuwiina ma-aka aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha susuuban la yimid iyo walal musii-u iyo midka xumaanta falayo oo xumaanta falay masinna kuwaana marka walaadii baa lasoo celiyey liana jumlada siladaa xoogaa badan waladiina markii layihi aamanuu wacamilu saalixaati siladii markay dheeraatay baa laadii lasoo celiyey xarafkii nafyiga qaliilan tadakuran waansamitaan waansamiitaanka oo qaliilan maa aada u yar ayaa tatadakaruuna waansamaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed